ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu howlo shaqo ku tegay dalka burundi ayaa waxa uu sheegay inuu madaxda qaaradda afrika kala hadlay halista cudurka ebola ee faraha baan ku haya galbeedka afrika waxaana uu sheegay in madaxda midooda afrika uu ku adkeeyey inay aada uga taxadaraan caafimaadka ciidamada loo soo dirayo soomaaliya waxaa runtii aan inaan taabtaan rabaa arinta walaaca soomaalida ku haysa ee ahaa cudurka iboolaha cudurkaasoo sidaan ognahay khatar weyn ku haya adduunka oo dhan laga maarmaanna ay tahay inaan feejignaan xoog leh ka yeelanno in cudurkaas ilaahay naga najeeye uusan noqonin mid dalkeena soo gala waxaad ogtihiin in cudurkaasu ka jiro dalalka galbeedka afrika dalalkaasuna uu naga dhexeeyo xiriir xagga ciidamada marka amsom iyo xukuumadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxay ka wada shaqaynayaan sidii marnaba aysan u dhici lahayn khatar la arkayo oo dalka timaada marka dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo waxyaabahaasoo dhan waa laga wada hadlay waxaan rajaynaynaa in arintaas ay noqoto arin ilaahina naga asturo annaguna dadaal buuxa aanu ka geysanno sidii looga hortegi lahaa cudurkaas inuu dalkeena ka qarbo ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa dhanka kale fariin u diray wasaaradaha gaashaandhigga caafimaadka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaana uu kula dardaarmay inay ku dadaalaan qaabkii cudurka ebola looga xakamayn lahaa inuu soo gaaro gudaha dalka soomaaliya dhammaan hay-adaha qaabilsan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wasaaradda amniga wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gaadiidka iyo boolista hawada oo aan horey ugu magacawnay guddi arintaa ka shaqeeya waxaan ku boorinayaa inay dadaal xoog leh u galaan in la qaado tallaabo kasta ee cudurkaas looga hortagayo waa cudur khatar badan
cudurka ebola ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu waxyeello culus ku hayey waddamo ka tirsan galbeedka qaaradda afrika iyadoo waddamadaasina ay ka mid tahay dalka siraalyon oo ay ciidamadoodu ku sugan yihiin soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho